si kor looga qaada adeegyada muhiimka ee bulshada deegaanka shabeelmbuud ee gobolka Shabeellada Hoose waliba meelasay diray gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose iyo wasiirka wasaaradda amniga xildhibaano ku tirsan baarlamaanka Afdaraaga Soomaaliya wasiirka waxaan arrimaha gudaha koonfur galbeed iyo maamulka degmada Marka ujeedka kormeerkii waliba wasaxa ee la dareero xaaladda guud walina booqasho iyo kaseedana madaxda xarunta maamulka degmada iyo isbitaalka deegaanka iyo una deersiyan beesa si walyaabo iyo baahin iyo ku caabida agaasimaha isbitaalka deegaanka shabeelmbuud ee gobolka shabeellada hoose iyo waliba uu ku hadalay baahida isbitaalka ku jarta soo nocosi inti lagu caabiyo dhiniyada qalabka iyo daawada waxaan maanta la soo booqday gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada wasiiro macnaha amniga ee koonfur galbeed iyo wafdi ayaga ay hogaaminayeen waxayna weydiiyeenna waxay aheeday macnaha baahida cisbitaalka baahida cisbitaalkuna xaqiiqdii waa baahi aada u weyn ayagaana indhahooda ku arkay bukaanada aadka u liita ee cisbitaalka adeega loogu sameeyey wafdigana soo booqday ayagoo aada ugu mahadsan waxaan rabay inaan uga mahad celiyo deeqdii lacagood ay soo gaarsiiyeen cisbitaalka shalaambood ayna ugu tala galeen qaybtan emerjensiga ah in lagu dhammaystiro baahiyaha ka jiro waan uga mahad celinaynaa guddoomiyaha gobolka iyo wafdiga la socdo ilaahay khayr badanna ha ka siiyo gudoomiyaha deegaanka shabeelmbuud ee gobolka shabeellada hoose nuur cusmaan raage oo uu sidameelasay ku hadaliyo weliba uusa ku werbayay xaaladda nololeed ee ku jarta deegaankaasi gaar ahaan dhiniyada caafimaadka beeraha biyo kaabyaalka dhaqaalaha iyo nololo bulshada oo uusa sheegay intii eedan lugula weliba uusa madaxdaanka baaqi intii hagarab surmana bulshada shabeelmbuuda waa uga mahad celinaynaa booqashadooda haddaan nahay reer shalaambuud odayaal shacab caafimaad dhammaan waxaan uga mahad celinaynaa booqashada ayna soo booqdeen reer shalaambuud waa wada dan yaroo ma og tahay hadda ka horaa gabar xanuunsanaa dhaktar loo keenaa saa waxaa la yidhi hagaa ku xanuunaya la yidhi asi tii far iyo fiida ay xanuunahayd meel iifayowba lama arkay macnuu u dhikan maa waa oga waaya dhaktarki xaggee la yidhaha waay madaxaya lugaha inta udhexayd oo dhamaa ay xanuunayo madaxaya lugaha inta lama wada wax sheeg meel hiblaa ay xanuuneen me u rabaa ma ogta reer shalaambuud horta waxay marayaan far iyo fiida ay xanuunay waa wada baahan yihiin waxay u baahan yihiin ayaga ruuxoodu keliyaalka in laga caawiyo u baahan yihiin beeraha falida in laga waana mashruucyo jiro adduunka ka jira in keliyaalka la qodo in beeraha la makineeyo baahiyaha jiro dadka danyartaa laga caawiyo kamid taha reer shalaambood baahidoodu waa adiga saddexdaas qodob afartaasay u baahan tahay xagga beeraha qoditaanka keliga beeraha makiinayntooda nalka cadceedda ku shaqeeya bacaadka guryaha laga celiyo isbitaalka iyo waxbarashadoo laga caawiyo intaas ciddii heshaah waa noolaa karta degmada shabeelmbuud ee gobolka shabeellada hoose weliba ay ku midataa meelo dadkaanka badan saameynta ku weelatay abaaraha iyo colaado dalka kana nagadeen iyadoona bulsho badan oo ku nool ay tahay gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada shabeelmbuud hadda iyo buugtaalke iyo deegaano ku tirsan gobolka banaadir iyo shabeellada hoose